bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jawhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada caruushe ee dalka tanzaniya is-afgarad iyo xal laga gaaray dhismaha biyo-xireenka sabuun oo fahamdaro ka jirtay muwaadin soomaaliyeed oo ku nool dalka maraykanka oo xukun lagu riday maraykankii iyo masar oo ka wada hadlay xaaladda geeska afrika dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan iiraan oo weerartay garoonka diyaaradaha dubay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
taasi dhegaystayaal waxay ayan qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idinhaya kuwada ugu doorka roon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo intaasi ka faahfaahsan waa habeenimo sabti axadna ay soo galayso taariikhdan ay ku beegan tahay toddobada bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si heer sare ah loogu soo dhoweeyey magaalada caruusha ee dalka tanzaniya halkaasi uu kaga qayb gelayo meertada labaatan iyo shanaad ee shir madaxeedka sanadlaha ah ee madaxda ururka bulshada bariga afrika madaxweynaha ayaa kulanka ka jeedin doona khudbad ku saabsan xoojinta iskaashiga gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha amniga ee isku xidhka bulshooyinka dalalka xubnaha ka ah ururka isaga oo kulan duceedyo la yeelan doona madaxda dalalka gobolka ee shirka ka qaybgelaya shir madaxeedkan shan iyo labaatanaad ee madaxda ururka bulshada bariga africa ayaa sanadka lagu falanqeyn doonaa ajandayaal muhiim ah oo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo ganacsiga iyo siyaasadda is-afgarad iyo xal laga gaaray is-afgarad iyo xal laga gaaray dhismaha biyo xireenka sabuun oo fahamdaro ka jirtay maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
biyo-xireenka buundada sabuun oo uu ka muuqdo burbur xoog leh tan iyo dowladdii dhexe ee dalka ee maxamed siyaad bare oo aan wax dayactir iyo dhismaha lagu sameynin ayaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adda faw waxa ay qorsheynayeen in dhismo iyo dayactir ay u helaan buundada sabuun iyo biyo-xireenka si loo yareeyo fatahaadaha webiga shabeelle ee ka baxa degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada gobolka shabeellada dhexe arrintaasi ayaa waxaa ka dhalatay isfahamdarri ay qaadeen dadka deegaanka gaar ahaan ciidan deegaanka uu leeyahay oo maalmo ka hor xirtay halkaasi iyagoo sheegay inaan la dhisi karin islamarkaana aan la dayactiri karin buundada sabuun ilaa iyaga laga soo maro wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle oo ka duuleysa fudeedka ay qaadeen ciidankaasi islamarkaana ay ku xirteen buundada sabuun kuna sheegeen in halkaasi aan la dhisi karin wax dayactirna aan lagu samayn karin ayaa wasaaraddu ay ku baxday waxaana ay la fadhiisatay odayaasha deegaanka ka soo jeeda iyo hoggaanada ciidankaasi deegaanka waxaana ay xal ka gaareen in dib loo dhiso buundada sabuun islamarkaana biyo-xireenka sabuun la dhiso ugu horreyn horjoogayaasha ciidankii deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in fasax ay tahay islamarkaana qodobadii ay ka cabanayeen ay wasaaradda isla fahmeen isla meeldhigeen anigoo ah axmed cabdalla xasan ku kor hadlaya buundada sabuun ayaan horena imiday ka hadlay warbixin hore ka soo jeediyey warbixintaasoo ku saabsaneeday xaquuq aan tabahayay aan ka tabahayay wasaaradda beeraha haddana aan isku soo fahnay haddii aan wada fadhiisanay wasaaraddii beeraha iyo anigoo sargaalkii ah beesha ah iyo ka wada fadhiisanay isku soo faarnay xaquuqdii aan ku lahayn afar qodob oo tabashaha aan ebelba sheegaynay warbixintayda horena waxaa ku jirtay iddii masiirkayna dan laga leeyahay waana la soo raaci doonaa marka maasha allah waana la soo raacay waana ka wada hadalnay waxaynana miiskaynoo saaran yihiin wax tabasho oon ka qabnoo kale ma jirto kanaalkii anaga xaggayna fasaxuu ka yaha iddii hay-adda faaw ay taha shalay ninkii dhahay waa aniga baldoos ka yimaado weligaanaan kuridaa mashruucii faawa maalin horata aan ka hadlayni tabasho aan qabto beesha welamoy aga hadalnay tabashada aga hadalnay waxay ahayd afar qodob qodbahaasoo ka mid ahay mas-uuliyadda ee buundada shalay gunjuu calin layidhaah oo ka dhashtay beesha welamoy gaar ahaan beesha tolweyno oo aniga aan ka dhalanay mas-uuliyaddu shalay ow haayey wixii oo dhamman waxba meel aan ku ogeyn oo faawina waa la qodaa la dhahayo oo wax laga qabahaayo wixiyaa walacna geliyo wixii qaala u fahamlaan waayni inaan macnaha bannaanka nimaado aan ka hadalno codkayna aan dhiibno cod gaamiyo cod dheer aan dhiibano middaas ayaan kala hadlay dhinaca kale odayaasha dhaqanka ka soo jeeda tuulooyinka dhacasabuun iyo geedabarkan ayaa dhankooda goobta ka hadlay waxayna sheegeen in ay maanta muhiim u tahay in buuntada sabuun la dhiso islamarkaana ay tahay mid lagu yareeyo fatahaadaha ka baxa webiga shabeelle waxaan joognaay faawgii kanaalka sabuunaan joognaa waxaan ognahay faawgaan sabuun oo hadda korkiisa annaga aan taagagnahay maalinkii uu bixinaayey ee maxamed siyaad bare maalinkaas wixii ka dambeeyey jowr ama shabeellaha dhexe waxaa loo bixiyey jowr joog ama jidda joog markii faawga uu baaba'ay oo hadda sida aan u jeedno ou noqday fasahaadihii ay bateen dhibaatooyin badan iyo abaara badan iyo dalaq la'aanaa nugu dhacday waxaan rabnahay maadaama hadda wasaaradda beeraha oo mashaaruuc dowladda hirshabeelle ay gacanta ka saartay in yacni dayactir lagu sameeyo ayaan halkan u joognaay daraadta waxaa dhacday dhallinyaradii ee ka soo jeeday beesha wallamooy in ay faawo korkiisa ay timid ayadoo markaas qorshahooda ou yahay qaabka war ay u socdaayeen in kale inay ogaato dhallinyaradii markii inta ay timid saxaafadda ay bixisay saxaafadda war ay ka duubtay odayaalkaa in ayna soo gaartay waxay tabadaa inay noo sheegeen wasaaraddan u tagnay afar qodob ay noo sheegeen afartii qodob oo inoo sheegeen wasaaradda iyo dhallinyarada iyo odayaasha oo aniga nabadoonka guud aan ahay waa isla meel dhigdh oo madaxweynaha ugu horeeyo
wax haddii lees weydiiyene waa iska dhammaadaan waxaan horta aan ka mahad celihaynaa inaan isu soo noqonnay oo ilaah hadduu ku diidin howlihii oo xogaygo dhexdayna ku jira inay ka baxeen cid allaal ciddii ka xumaatina waxaan jecelnahay iidan saasoo kale inay isaga shaafetoonto ilaan hadda wax xuquuqay ku leedahay ummadda meeshaan deggan hadday shiidla tahay wax la qabahayna waxa waaye uun kolba deegaanka wax laga qabahaya ayda leedahay inay waxyaabaha jira ay ka hadasho ama ay sheegtane waa waxay xuquuq u leedahay haddii aan ka soo gudbo qaybtaas waxaad og tihiin kanaalkan dowladdii dhexe maxamed siyaad barraa bixisay wuxuu anfacaa wuxuu anfacaa soomaali guud ahaan soomaali wuxuu anfacaa soomaaliya oo dhan gaar ahaan wuxuu anfacaa haddane afar degmo haddii ay noqoto fatahaadaha iyo ilaa hadduu kuu diidin sirmoowa iyo haddii ilaahay kuu diido kuu diidin korshubka afartaas degmo waxa waaye mahadday ka soo bilaaw jowr ku xiji balcad ku xiji xawaadley ku xiji haddana haddaan aan ka gudbo wuxuu haddana sii anfacaa mashruucan shabeellaha hooso sida afgooy oo kaleento ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim dakhar ahna kusimaha wasiirka wasaaradda ayaa goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in fudaadka qaaday ciidanka deegaanka ay ka xaliyeen islamarkaana hadda ay u soo jeesanayaan sidii loo dhisi lahaa buundadaasi islamarkaana dayactir loogu sameyn lahaa runtii dowladda hirshabeelle wasaaradeeda beeraha mar kasta waxaan u xil saarannahay oo aanan ka daalin oo ka shaqaynaynaa horumarinta bulshada beeraleyda ka hortagga fatahaadaha inaan ka shaqayno waa waajibaadna saaran waa dadkaan u shaqaynaynin adeegayaal ayaanna waxaa kaloon ku qasbannahay haddii dadka aan u shaqaynaynin wax ay fahmi waayaan ama ay tabasho qabaanna inaan la fariisanno waxay raaliyiinna ka shaqayno runtii waxaan aan ugu mahad celinaa dhallinyaradii halkaan ka hadashay ee ahaa tabashaan qabnaa tabashadii ay qabeenna waxay ahayd kanaalkan marka la qodo guddi ayuu yeelanaa guddigaas oo yeelanaayna dadka deegaanka ay noqonaayeen amni waa u baahannahay in laga wada shaqeeyo oo ay qaybtooda ka qaataanna waa u baahannahay guddiga kanaalkan dadka deegaanka ay noqonaayeen siday shalay ahaayeen inay noqdaanne oo u baahannaho waa ballanqaadnay oo awalanba ku talagalnay injineeraa jiri karo oo jiri doono oo biyaha xerowgii furowgii farsamo loo baahan yahay dadkii awal ka shaqayn jiray hadday nool yihiin iyo kuwa yaqaanane annagaa baahi u qabno wax alla waxay naga dalbadeenna way iska fahanay waa waxaan u baahnayn xoogaa ayagaa fuday taabto inta waxna weydiiyaan maahayna waaba ku tala jirnay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waxaa guul noo ah bulshadii oo aan u shaqaynaynay inay ku qanacsan yihiin in wax loo qabanaayo ayna garab istaagayiin ay amni nagala shaqaynayaan ay horumarinta nagala shaqaynayeen waanu ku faraxsannahay waxaana leenahay cid kasta oo arrintaasi ka xumaatayna waxaan leenahay si guud annagoo magacooda iyo magaca wasaaradda iyo magaca statekaba ku hadlaayo arrintii way dhammaatay wax dhiboo awalna kama jirin haddana kama jiraan aadaa umahadsanti muwaadin soomaaliyeed ku noolaa dalka maraykanka ayaa xukun lagu riday cabdinaasir maxmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya cabdikariin faarax oo asalkiisu yahay soomaaliya kuna nool magaalada ah minneabolis ee dalka maraykanka ayaa lagu xukumay shan sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay inuu door ku lahaa iskuday lagu laaluushay xubin ka tirsan xeerbeegtida xukunkiisa ayaana la xiriira dacwad weyn oo ku saabsan eedeymo sheegaya in lacago badan oo loogu talagalay barnaamijyada quudinta caruurta intii lagu guda jiray cudurka covid sagaal iyo toban si khiyaano ah loo qaatay dowladda mareykanka ayaana ku eedeysay tobannaan qof inay ka faa'idaysteen barnaamijyadaas iyagoona sameeyey sheekooyin been abuur ah oo ku saabsan cuntada la siiyo carruurta intii ay socotay mid ka mid ah maxkamadii ugu horreeyey ee kiiskan cabdikariin faarax ayaa la sheegay inuu qayb ka qaatay qorsho lagu doonayey in lagu laaluusho xubin ka mid ah xeerbeegtida si ay usoo saarto go-aan ah inay eedeysanayaashu aanay dembi lahayn sida ku cad dukumentiyada maxkamadda faarax iyo dad kale ayaa bartilmaameysaday xubin xeerbeegti ah garsooraha federaalka ee kiiskan xukunka ku riday ayaa waxa uu sheegay in nidaamka xeerbeegtida uu yahay tiirka ugu muhiimsan ee cadaaladda dembiyada ee maraykanka islamarkaana iskuday kasta oo lagu fargelinayo xeerbeegtida uu yahay arrin aada u culus garsooraha ayaa u mahadceliyey xeerbeegtida la bartilmaameysaday oo iska diiday lacagta laaluushka ah baaritaanka kiiskan waxaa hogaaminayay hay-adda hadanbaarista maraykanka iyadoona ay gacan ka geysteen hay-ado kale oo federaal ah maraykanka iyo masar ayaa ka wada hadlay xaaladda geeska africa sumeye daahir salaada ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa dowladaha masar iyo maraykankana waxa ay ka wada hadleen xaaladda soomaaliya iyo xasiloonida gobolka geeska africa sida ay tabiyeen warbaahinta masar kulan xiriirka taleefanka ah ayaa dhex maray wasiirka arrimaha dibadda ee masar beder cabdileyti iyo dhigiisa maraykanka marko raabio kuwaas oo diiradda lagu saaray arrimaha soomaaliya iyo xasiloonida geeska afrika wasiirka masar ayaa ku adkeystay taageerada xukuumaddiisa ee ilaalinta madax banaanida iyo xasiloonida soomaaliya isaga oo si cad u diiday wax kastaoo ku saabsan sheegashada aqoonsiga somalilan ay ka heshay israael waxaana uu ku sheegay inay tahay jebin sharciga caalamiga ah islamarkaana khatar ku ah xasiloonida badweynta cas sidoo kale masar ayaa ku boorisay in la xoojiyo wadashaqeynta siyaasadeed iyo dadaalada diblomaasiyadeed ee gobolka si looga hortago xiisadaha hubaysan ee ka taagan soomaaliya iyo geeska afrika wasiirka masar ayaa ku celiyey in taageerada caalamiga ah loo baahan yahay si loo ilaaliyo midnimada dalka horumarinta hay-adaha iyo badbaadada dadka soomaaliyeed dhanka mareykanka marko rabiyo ayaa ku ammaanay doorka masar ee xasilinta gobolka gaar ahaan dadaalada ku saabsan taageerada dowlada soomaaliya iyo fududeynta arrimaha bini-aadamnimo ee ragaadiyey dadka soomaaliyeed ee ku sugan xaaladaha adag ugu dambeyntii wasiiradu waxay isla meel dhigeen in lasii wado wadashaqeynta dhagu ee ka dhexeysa labada dal si loo wajaho caqabadaha degdega ah ee ka jira gobolka gaar ahaan arrimaha soomaaliya iyo xasiloonida gobolka geeska afrika warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhare haatanna warka dibadda iiraan ayaa garoonka diyaaradaha abuudubay ku weerartay diyaarada isqarxiya oo aan duuliyaha lahayn kadib markii imaaraadka ay go'aansadeen inay furayaan garoonka diyaaradaha ee dubay iiraan ayaa bilowday in ay curyaamiso qaalaha imaaraadka carabta garoonkan ayaa waxa uu ahaa garoomada ugu mashquulka badan gobolka bariga dhexe warkii habeennimaad dhegaystayaal kala socoteen rediyo jowhar waa naga intaa